cadaaladda ayaa lafdhabar u ah bulshada si ay u helaan xaquuqdooda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaynuuni oo ka hadlay kulan wadatashi dadweyne ayaa wuxuu sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka go'an tahay in ay bulshadu helaan cadaalad iyo wax ka qabashada wax ka beddelka dastuurka dalka dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dib u eegista ku jira gaar ahaan cutubiyada shanaad lixaad toddobaad run ahaantii dadka soo qaybgalayaasha meeshu waxay soo jeediyeen dooda wax ku ool ah taas ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ballanqaadayso in doodahaas lagu daro dib u eegista dalka ee socota doodihii saddexdii cisho aad yeelateen aanaadii aad soo jeediseen afkaartii aad soo jeediseen ma noqonayaan kuwo meesha looga tegay waxay noqonayaan kuwo lagu daro dooda guud ee dalka ka socota wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku doodan midii koowaad ee ka qabatay ma aha jubbaland dhobley baa ka horraysay haddana waa kismaayo deegaanada kale ee jubbalandna insha allahu tabaaraka watacaala way sii gaaraysaa iyadoo cutubyada la sii jejebin doono qaybihiisa kala duwan lasii falanqayn doono mar kastana wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxay ku dadaalaysaa in bulshada reer jubbaland qaybaheeda kala duwan ay saameyn ku yeeshaan dooda dalka ee socota ee dastuurka sida hore loo sheegay dastuurku waa heshiis bulsho oo dadkao dhan u dhexeeya dadka soomaaliyeedna xaq waxay u leeyihiin meel walba ay joogaan in loo keeno la hor keeno la noqdo la yidhaahdo dastuurka waa kan dastuurku ma aha mid yeelaya doodaha baarlamaanka keliya ma ahan mid golaha xukuumadda iyo meelaha keliya horyaalaya sida saxda waxaa la rabaa in bulshada oo dhan qaybaheeda kala duwan la horgeeyo iyadu ay noqoto maadaama ay tahay cidda dastuurka iska leh cidda ra'yiga ugu dambeeya ku leh wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbalandna hawshaasay u taagan tahay